Xeelado waa deegaano hoos qoyan degmada Walaweyn ee gobolka Shabeellaha Hoose uu sakafada Hiibabiga Shabeelle kaas oo saameeyay bulshada meelahaasi ka dhaqan iyadoo qoysas badan milatariyo iyo ka bogtaaleen walina xiligan iyo wajahayna culays dhiniga nolola gudoomiyaha degmada Walaweyn Cabdixakiin Cabdulaahi oo isla hadalay warbaahinta iyo waliba uu ku warbiyay xaaladda nololeed dadkii ku bogtaalay fatahaada webiga gudoomiye cabdixakiin waliba uusan xusay intii dadkaas xaalad adag iyo waqtigan haysata usoon hay-adaha iyo maamulka ku dalbaday intii gurmad lah la deeraa
oo dad soo qaxay wadaan oo meel inta xaarteen oo buushash ay ku dhisayaan hadda kaamo cusub ay ku suubinayaan udhexaysa biyoole iyo jiidana iyo shidaad hadda waxaa aad iyo maykirida iyo tuulooyin kale oo dadkii qaarkood alaabtooda uga soo tageen ay rabaan in la saacideeyo marka bulshada qeybaheeda kala duwan ee degmada ku sugan waxaan faraynaa inay usoo gurmadaan dadkaas tuulooyinkaas ay alaabta la soo qaadaan ay la kaalmeeyaan ay kaamamka buushashka la dhisaan insha allah ilaahayna waxaan ka baryaynaa in saameynta biyahaas ay ka yaraadaan bulshada annaga ka maamul ahaanna waa dadaalaynaa meel alla meesha qusaysan waa gaarsiinaynaa dowladda koonfur galbeed oo madaxweyne ka yahay mudan cabdicasiis waxaan ku sheegaynaa iyo wasaaradaha kala duwan ee dowladda ay qusayso in dadkan sida ugu dhaqsiya badan loo soo gurmado biyaha ay socon doonaan cabaar kale ay socon doonaan laamiga inay dhinacaas u gudbaan laga yaaba marka hadda mootooyinka aan soo gaaray ama aan jidka waddada soo waa ilaa iyo saddex kuwa kalena waa ay soo socdaan siday noo sheegeen alaabtoodii waa ay ka soo tageen marka waa la dareemi karaa qof hadda meel cusub degey oo hadda kaam ama suubistay ama buush samaystay culayska iyo dhibaatada uu hayn karo marka insha allah annagana saana aan ula soo socodsiinayna marka buundadan waa xiran tahay biyaha intay mari jireen beerahaasi dhexgaleen hore u qaadame laakiin buundadii dhinaaba go'aanbo marka biyaha waxay tiirsanayaan dhinacaasi war maxaan ay aadayaan buundada kale oo dhinacaan xigta iyadana waa go'an tahay maxaa yeele haddii baabuurta hadhow kala wareeg ay noqoto waxaa cariiri galaayo nolosha bulshada qeybaheeda kala duwan ilaa iyo gada ilaa iyo waqooyigii kenya raashinkii xamar laga keenay waxaa waa kala wareegu galaa doona qaadayso doonta haddana baabuur kale kusii wareejinaysa taas waxay ku saadi doontaa ama macnaha keeni doontaa shacabweynaha markaas isticmaalaya raashinkaas ama gadanaya marka si loo yareeyo khasaaraha waxaan rajeynaya insha allah in loo helo buundo ay markaas baabuurta isticmaalaan ama buundada fagaaroola in oo de biyaha ay maraan marka insha allah annagu weli indhaydhayntiaan wadnaa sida la arki karo dhulkii beerihii oo sisintii iyo geleydii iyo masigadii ku taagneed kulli waa yar biyihii iyo ayaa qaaday dalagii dalagiina waxaa lagu dayay xoolo si arkaysa ariga iyo lo'dii iyo geelkii waa lagu daayey marka dhammaan beeraha waxay noqdeen in dalag uusan hadda ku taagnayn dalagii la goosan lahaana biyahaas dartiis ay u waxyeelooween marka waa la dareemi karaa culayska meesha uu dhan yahay dalag la'aan iyo hooy la'aan iskugu darsantay bulshadan hadda socoto meel bannaankan ah inay degaan marka gaari dameerada iyo mootooyinka ilaa waa soo dabahayaan ilaa iyo jiidana soo dabahayaan dadka webiga shabeelle uuse qeybo ku mid ah gobolka shabeellaha hoose uuse marow iyo weliba uuse ka fatahayay degmada walaweyn iyo deegaano kale oo hoos ka oyan degmadaasi walina uuse saameeyaya beeraleyda iyo xoolo dhaqatada iyo guud ahaan shacabka deegaanadaas ku noolayeen